asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhi aabta qiimaha leh hawada nagala xidhiirtay meel kastoo waddan iyo dowda aad naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somaali diaspora news dot com kula soo dhowaada war wixii dal iyo dowda idinka heynay habeenkan caawa oon idinku soo tubinayno stuudiyaha shabakada ee magaalada hargeysa warkana waxaa si wada jira idinku soo tubinaya yuusuf maxamed ismaaciil iyo maxamed xasan daacad qodobada warka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siinaaye iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan sayidhici ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay aqoon-yahano qurba joog ah oo ka soo jeeda gobolka awdal wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda somalilan oo uu weheliyo xildhibaan axmed sheekh cali cayaanleh ayaa maanta iyaguna ka dhoofay madaarka caalamiga ee cigaal international airport dhinaca kalena wasiirka wasaaradda ganacsiga jamhuuriyadda somalilan docor maxamed cabdulaahi cumar ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib safaro uu ku soo maray wadamada nigeria iyo imaaraadka carabta uu kaga soo qayb galay shirar kala duwan oo khuseeya maalgashiga dowladda soomaaliya ayaa la sheegaya in ay si weyn uga cadhootay go-aanka ay dowladda kenya xafiis diblomaasiyeed kaga furanayso caasimada somalilan ee hargeysa dagaal xoogan ayaa maanta mar kale ka qarxay magaalada balad xaawa ee gobolka gedo afar iyo toban tahriibayaal afrikaan ah ayaa la sheegaya in ay ku geeriyoodeen xeebta u dhaxaysa talyaaniga iyo liibiya intaas waa qaar ka tirsan wararka cawaanidahayna oo kooban haatana kusoo dhawaada isagii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siinaayo iyo ku-xogeenka somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saydici ayaa xafiiskooda ku qaabilay aqoon-yahan iyo waxkarad ka soo jeeda gobolka sool oo degan maraykanka iyo waqooyiga amerika kuwaas oo qoraal ay soo gaadhsiiyeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa ay ugu hambaliyeeyeen horumar horumar ay sheegeen in laga sameeyey jirtay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne siilaanyo sida lagu sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray afhayeenka madaxtooyada somalilan axmed salmaan duxul waxay aqoon-yahanadani sheegeen in waxqabadkaasi uu yahay mid dhab ahaan ugu hiidhinaya higsiga qaran iyo kamadhadhalinta ujeedooyinka uu qarankanu leeyahay siina adkaynaya gaadhida yool dhammaystiran oo miisaanka qarankeenu bulshada caalamka ku yeelan karo run ahaantii haddaanu nahay ayay yidhaahdeen aqoon-yahanka iyo waxkaradka gobolka awdal ee degan waqooyiga amerika waxaanu si dhow ula soconnaa tallaabooyinka istabajooga ee dhinaca horumarka u socda ee xukuumad ahaan aad qaadeen waxaanu aada ugu faraxsanahay ayay raaciyeen in horumarkaasi uu raad ku yeeshay siyaasadda arrimaha dibadda iyo tan gudaha waxaanay sheegeen in iyaga oo isku duuban ay kaalintooda ka qaadan doonaan iskuna barbar taagi doonaan dhismaha qaranka iyo horumarintiisa waxaana qoraalkan hambalyada ah aqoon-yahanka reer awdan ay soo direen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa ay u soo wakiisheen soona gaadhsiiyey xaaji ibraahim maxamed aaye iyo xasan halas wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda somalilan iyo xildhibaan axmed sheekh cali cayaanleh ayaa maanta ka dhoofay dalka iyagoo kusii jeeda dalka brit faahfaahinta warkaas waxaynoo haya yuusuf maxamed ismaaciil wasiirka warfaafinta oo qolka nasashada ee madaarka cigaal kula hadlayay warbaahinta ayaa ujeeddada socdaalkooda ku tilmaamay inuu la xidhiidho sidii ay jaaliyadda somalilan ee ku dhaqan dalka ingiriiska ugala qayb qaadan lahaayeen xuska munaasabadda qaran ee siddeed iyo tobanka mey
waxaanu waanba baxaynaa cariga ingiriiska sida aad sheegtay magaalada london waxaanu ka qayb gelaynaa xuska munaasabadda siddeed iyo tobanka mey maalinta qarankeenna maalinta xornimada somalilan maalinta dibu dibu dib ucurashada somalilan maalintaasoo aada og tahay meel kasta oo ay reer somalilan ku sugan yihiin in si weyn looga xusayo sanadkanna weliba aad baynu u xusaynaa waxaan munaasabadaasi meelo fara badan oo waqooyiga maraykanka wadamada carabta ama khaliijka wadamada dariska oo jabuuti iyo kenya iyo iyo etoobiya iyo wadamada kale ee yurub yurubta galbeed aad iyo aad iyo aad buu uga socdaa diyaargarow laxaadleh oo loogu diyaargaroobayo xuska maalintaasi waanad ogtahay oo somalilan gudahana maalinta xuska sideed iyo tobanka meey wuxuu uga socdaa si kayra caadiya aad iyo aad bay shacbigu isu abaabulayaan waxay isu abaabulayaan si ka laxaad badan sidii hore weliba doorkan waxaad moodaa mararkii hore magaalo madaxyada iyoba xuska intiisa faraha badanle lagu qaban jiray sanadkan degmo degmo ayay ayaa loogu qaban doonaa oo xusku wuxuu noqon doonaa xus aada u farab u weyn u weyn oo si weyn loo muujiyo dareenka iyo iyo weynaanta ay nagu leedahay sideed iyo toban mudane cabdilaahi maxamed daahir xukusi uu ka jawaabayay su-aal ku saabsanayd socdaal ay odayaal dhaqameed ka yimid dalkaynu deriska nahay ee soomaaliya ku yimaadeen somalilan iyo hadallo ay siyaasiyiinta qaarkood ku dureen imaatinkooda somalilan ayaa sheegay horaan uga jawaabay hogaamiyayaashaasi waa hogaamiyayaal dhaqan innagu ummad islaama baynu nahay dhaqanna waynu leenahay ka soomaaliga ah iyo ka etoobiyaanka ah iyo ka carabta ah iyo cid kasta oo ay danteennu gasho ama aanay gelin derisnimo iyo muslimnimo aynu ku kulanno waxaynu u xushmaynaynaa sida bini aadamnimadu ina farayso sida dhaqankeenna wanaagsani ina farayo asluub baanay leedahay markuu qofku gurigaaga joogo lagula hadlo qofku markuu gurigaaga joogo asluub lagula dhaqmo asluub lagu xusmeeyo asluub lagu martigeliyo adigoo dantaada wata adigoo qadiyadaada difaacanaya adigoo qadiyadaada fahamsiinaya waxaanayna innaga muhiimadeennu tahay shicib iyo dawlad iyo iyo golayaal iyo madax dhaqameedba in ay nimankani waa odayaashii waddankii soomaaliya ee aynu kala tagnay in ay fahmaan qadiyadeenna danbaa innaga inoogu jirta inay fahmaan halka uu shicibkeenna iyo dawladdeenna iyo dadkeennu marayo danbaa inoogu jirta laakiin ereyada qaar oo anigu aan kaba xishoonaya inaan afkayga ka idhaahdo qof martiya in lagu yidhaahdaa ma ma wanaagsana asluub fiican ma aha asluubtu waxa weeye markaa odaynimo iyo dhaqan iyo diin iyo si kasta wax waliba waxay ku farayaan in aad qofka martida ah ula dhaqanto sidii qof adigu aada mas-uul ka tahay
dowladda soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si adag uga cadhootay go-aanka ay dowladda kenya ku gaadhay inay xafiis diblomaasiyadeed ka furato caasimada somalilan ee hargeysa wargeyskata star ee kasoo baxa magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa cadaskiisii siintii shalay baahiyey in sababta ay dowladda soomaaliya ugu yeedhatay safiirkeedii kenya joogay master maxamed cali nuur america oo markii hore loo fasirtay inay la xidhiidho xadhig loo geystay diblomaasi safaaradooda ka tirsan ay hadda caddaatay in sababta loogu yeedhay ahayd cadho ay dowladda soomaaliya ka qaaday laba xafiis oo dowladda kenya ka furanayso magaalada caasimada somalilan ee hargeysa iyo magaalada kismaayo ee maamulka ku-meelgaarhka ee jubba iyadoona sida ay sheegtay aan waxba lagala socodsiin wargeyskata star waxa uu xusay in dowladda soomaaliya gaar ahaana ra-iisul wasaarahooda cabdiweli sheekh axmed uu dowladda kenya u qoray dhambaal uu kaga dalbanayay in la tixgeliyo laakiin warkiisku muu raacin wax jawaaba oo ay dowladda kenya ka bixisay balse wuxuu tilmaamay in jariiradu isku dayda inay la xidhiidho wasiirka arrimaha dibadda kenya aamine maxamed si wax looga weydiiyo xafiiska ay kenya ka furanayso caasimada somalilan hargeysa taasina aanay u suuragelin waxaanu tilmaamay inuu sidoo kale la xidhiidhay saraakiil kale kuwaas oo iyaguna ka kaabsaday inay ka hadlaan xasaasiyadda arrintani leedahay darteed toddobaadkii hore waxa uu wargeysku xusay in safiirka soomaaliya u qaabilsan kenya maxamed cali nuur america uu golaha wasiirada soomaaliya uga xogoramay xidhiidhka liite ee uu sheegay in soomaaliya iyo kenya uu haatan ka dhexeeyo waraysi kale uu safiirka soomaaliya siiyey warbaahinta christian science monitor waxa uu ugu baaqay in ciidamada kenya ka baxaan soomaaliya xukuumadda somalilan ee uu hogaamiyo axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaan iyadu dhinaceeda weli si rasmi ah uga hadal arrintan dagaal xoogan ayaa maanta mar kale ka qarxay degmada beled xaawo ee gobolka gadow iyadoo warar kala duwan oo kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaalka oo ahaa mid la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan wararka ayaa sheegaya in dagaalkan ay ku soo qaadeen fariisino ciidamo ka tirsan dowladda ku lahaayeen duleedka beled xaawo ciidamo taabicsan guddoomiyaha degmada doolow cabdirashiid janan oo ku magacaaba wasiir ku-xigeenka maamulka ku-meel gaadhka ee jubba intii la ogyahay ilaa saddex ruux ayaa ku dhimatay oo ahaa dhinacyadii ku dagaalamay dagaalka halka qaar kalena ay ku dhaawacmeen waxaana jira barakac ka dhashay dagaalkan oo saameeyey dadka shicibka ah wararka qaar ayaa sheegaya in madaafiic la iswadaarsaday ay ku soo dhaceen xaafado ka tirsan degmada beled xaawo sarkaal u hadla ciidamada ahlu sunna ayaa sheegay in dagaalka ay soo qaadaan ciidamo ka yimid doolow oo uu sheegay in ujeedkoodu yahay inay qabsadaan beled xaawo si ay maamulka degmada ugu daraan maamulka ku-meelgaadhka ee jubba ee xaruntiisu tahay magaalada kismaayo dagaalkan ayaa daba socda dagaal horaantii bisha ka dhacay isla magaaladaasi waxaana dagaalkan soo noqonaya isalka uu ku haya awoodda maamul ee deegaanada gobolka gadow oo uu ka jiro sida la sheegay maamul hoos taga dowladda soomaaliya kaas oo sheegay inuu ka madax bannaan yahay maamulka ku-meelgaadhka ah ee jubba wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ee somalilan cumar ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib shirar kala gedisan oo uu kaga qayb galay wadamada imaaraadka carabta iyo nigeria faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya wasiirka ganacsiga somalilan oo qolka nasashada ee madaarka xigaal kula hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in magaalada abuuja ee waddanka nigeria uu kaga qayb galay shir ballaadhan oo diiradda lagu saarayay horumarka dhaqaale ee ka socda qaaradda afrika iyo fursadaha ka bannaan wuxuu ahaa shir ka dhacay magaalada abuuja caasimadda dalka nigeria waxaanuu ahaa shir lagaga hadlayey horumarinta dhaqaalaha ee caalamka waa shir si joogtaa dunida kolba dal loogu qabto waxaana la yidhahdaa economic world economic forum ama shirweynaha horumarinta iyo kobcinta dhaqaalaha ee adduunka sanadkanna waxaa diiradda lagu saarayay qaaradda afrika horumarkiisa horumarka dhaqaalaha ka socda iyo challengeska iyo dhibaatooyinka iyo arrimaha hor yaalla sidii wax looga qaban lahaa africa sida laga warqabo waa qaarad iminka dhaqaalaheedu si xooga runtii u korayo si istabajoogana uusoo kordhay maxaase yeeshee waxaanay africa weli ku guulaysan in dadka wax haysta iyo kuwa aan haysan dhaqaaluhu la yareeyo gaabka udhexeeya ama laysku soo dhaweeyo waana arrin dawladaha kale horumaraba ay soo mareen beri hore arrintaasa xoog dhibaato africa ka haysata waxaa kaloo ka haysata arrimaha xagga shaqo abuurka dhallinyarada ayaa yala jirta marka arrimahaasa xoogga la saarayay shirweynahaasi in dhaqaalaha africa sidan u kobcayo uu sii kordho islamarkaana la yareeyo farqiga udhexaysa dadka dadka aan waxba haysan iyo dadka xoolaha le in la yareeyo iyo shaqa abuurka dhallinyarada oo iyanaha challenge weyn ee marka africa haysata amuurahaasa ugu haweyna amuurihii runtii lagaga hadlay dalal fara badan oo ilaa lixdan dal ah ka soo qayb galay madaxweyneyaal iyo wasiirre ay ku jiraan iyo shirkadaha waaweyn ee dunida ee ganacsiga nasiib wanaag bayna noo ahayd somalilan in aanu aniga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee somalilanba aanu ka qayb galno waxaana noo suuro gashay in kulamo gaara aanu la yeelno hogaamiyaashii iyo sharaa'igga waaweyn ee dunida ka socday ee shirkaa ka soo qayb galay isla markaana aanu soo bandhignay siyaasadda dhaqaalaha iyo maalgashiga dalka si markaa loogu soo dabaalo ama loo soo jiito maalqabeenno iyo iyo investors danaynaya inay qaaradda africa ay ay maalgashadaan oo dhaqaalihiisa kobciyaan wasiirka ganacsiga somalilan waxaa kale oo uu sheegay inuu waddanka isutaga imaaraadka carabta kaga qayb galay shir ballaadhan oo lagu qabtay waxaan markii hore ku horreeyey dalka imaaraadka carabta oo aan kulan aan kula lahaa mas-uuliyiinta dalkaasi iyo maalqabeyno u dhashay dalka imaaraadka carabta waxaananu kula yeelanay dhowr kulan magaalada abudabay oo aanu ka wada hadlaynay wadahadallo horenoo hore noogu socday oo xagga ganacsiga iyo maalgashiga iyo dhaqaalahaba xidhiir la lahaa iminkana markii aan nigeria ka imid waxaan soo maray dalka etoobiya oo aan iyagana kala kulmay mas-uuliyiintooda xagga maalgashiga u qaabilsan etoobiya dal aynu jaarnahay weeye oo aynu saaxiibanahay iskaashi xagga dhaqaalihiina runtii naga dhexeeyo marka shirkaasina runtii wuxuu ahaa mid uun sii riixaya ama soo dhaweynaya heshiiska xagga ganacsiga ee labada dal ean muddaba iminka ka shaqaynay diyaar garowgiisa oo aan rajeynayno dhowaan in labada geesood ay kulamo arrintaasi la xidhiidha ay kasii anbaqaan doonaan doctor maxamed cabdilaahi cumar ayaa mar wax laga weydiiyey waxa xukuumad ahaan uga meel yaal sibir tayadiisu liidato oo laga keeno dalka etoobiya waxa uu ku jawaabay arrin arrin aada iyo aada u muhiima wey runtii dalkeenu wuxuu leeyahay sida laga warqabo khayraad fara badan sibirku wuxuu ka mid yahay resourceka dalku leeyahay ugu waaweyn nasiib darana ilaa iminka may suuro gelin in ay la- la dhaqaajiyo arrinta xagga warshada aad tilmaamtay iminka ee samaysa laakiin waxaan socda iminka diyaargarow arrintaa ku saabsan oo ay ka wada qayb gelayaan xukuumadda iyo ganacsatayaasha reer somaliland intaba iyo farsamo yaqaano iyo maalqabeeno shisheeyiintaba marka waxaan rajaynayaa arrintaas inkastoo muddo dheer socotay in dhowaan dalku uu ku guulaysan doono in warshada loo howlgalo la fuliyo waxna laga qabto si markaa arrintaa iminka aad sheegtay ee inagoo khayraad kaale in sibir dibadda uu somalilan uga yimaado looga maarmi doono dhowaan ayaan rajaynaya haddii alla yidhahdo ugu dambayntiina ugu yaraan afar iyo toban qof ayaa la sheegay oo ayaa la sheegay in ay ku dhinteen oo muhaajiriin sharci badda u dhaxaysa liibiya iyo talyaaniga kadib markii ay la degtay doon ay saarnaayeen sida ay maanta qortay wakaaladda wararka faransiiska ee f p ciidamada badda talyaaniga ayaa sheegay inay badbaadiyeen laba boqol oo qof oo kale oo la socday doonta oo la malaynayo inay saarnaayeen dad gaadhaya afar boqol oo qof laba maalin ka hor ayaa afartan qof oo tahriibayaal ahaa waxa ay ku dhintay sida la sheegay xeebaha liibiya kadib markii ay qallimatay doon ay saarnaayeen muhaajiriinta ugu badan ee sharci darrada ah ee ka tahriiba xeebaha dalka liibiya ayaa la sheegayaa inay ka yimaadaan dalalka bariga afrika gaar ahaana soomaaliya eritrea iyo ethoobiya akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidha ay guud ahaan intaa waxaanu caawa ku soo ila xidhaynaa war wixii dal iyo dibad bayni ka haynay warka waxaa idiin soo jeedinayay yuusuf maxamed ismaaciil iyo maxamed xasan daacad warkan warka xiga hortii waxaan idin leenahay naga hantiya dhinacii kaalmaha suugaanta
Thank you.